bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaraha kulanti fayla hamiin fayla ka dhowaada warka haminima idaacadda warsana qodobadaas inka dheegi doontaan haddii ilaahyara intuuna ka guda jarna iyo walibaa ku mide qaar ku mid a dadka barakayaalka ee rooga beledka dambaydhabo ayaa hawajaadii xaalad nolol xumo e maamulka gobolka bakool iyo weliba kan degmada ayaana dahfura mashruulanka adeego bulshada guddiga qabanqaabada iyoona maalmagunba isu jari waana weeldhadan kulankii shanka horeyti dada udurka shuumbiyoodkiona inka amuudan buu hodle qaar ku mid a shacabka beledweyne ayuu ardayo ku dhiibidan sidii dihireelanka suubi lahay webiga shabeelle taliska booliska gobolka bari owsoon ama rasaari baaburleyda ama shufeerada baaburtee beledkaasiitiya boosaaso maraykanka maanku qorshaysan qaabka lonku horseedow ama lonku adkaadow dagaalyahanada al-shabaaba akhbaaraadka banaankana weliba ku mid e iiraan ooya jabiidii internetka dowladda maraykanka
wartan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj wartan media network
akhyaaray hamiignamiya bahaytu talaada arbaaniye hawhooyida hayta taariikhdan iyo dadka toosanta toddobada bili koowaad ee janwari sanadka labada kun iyo toban sagaalka ero labada kun iyo labaatanka intaasay waliba iyo haayana qodobadii warkaana hamignama haddana ka dhowaada isoogiyo faahfaahsan haddii ilahayara intasin ku akhri doono intusubada ka jara anoo maxamuud ali cabdulaahiye warkan waliba saaray wadaykay maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele kabilowno qaar ku mid ee barakayaalka rooga beledka dambaydhabo ayaan yahawajahaadii xaalaad nolol humee waryaagana qaalid abdi ibraahim iyo faahfaahinta warkuninghay magaalada baydhabo xaroonto ku meeldeerka maamulka koonfur galbeed soomaaliya yahaga badadaha ayaan bogtaalaha ku barakati deegaanada baay iyo bakool kaamka mugoobe oo kayaala xaafada wadajir laanta saddexaad yabka nooldad tiradiyo deeraasa ilaa iyo boqol iyo soddon iyo shan ruux mayban badana ciyaal iyo xanraab ebo masqullaan saasoo kale male biyo iyo raashin qaar ku mid a dadka degan kaamka oo ku warbiyow nolola kaamka waano maasha allah nolole hore oo geeshay mariidii intiiba manaarteen ahaan barakan iyadan isku wanaagsanayti laakiin alxamdulilah ilaahi jancime manadalahilaayo arday alxamdulilahi rabbilcaalamiin laakiin hadda way waahaa marxaaladan mawargashiimadan laga jaro nooley caadi hanuuma maadaama gacan bani aadamada ka xiratay anigana maadaama anayn kastoo yar naafana nagaday may waaha ardayni kastoo yar maanaha ardayni ka shagsanta may lahaaday yaray alxamdulilahi rabbilcaalamiin loo iyo iran loodii irankii dhammaadeen cudur la iraaw foofi maruuli la iraaw iyo ardayni siniyaalkan dambeeba ardayni eed miilasiiw siniinka darasi walaaasiiw ardayni alxamdulilah rabbilcaalamiin iyo ardayniyaa yaa ansaar sheegdaane hanasan u dhammaay xoolo mayka weeladay hadda gaasleyta aninkiinka tilmaame iyada oo dhanba ardayni cudurtaasiiw iranka iyo looda iidan dhawaaw nafka oo dhanba maanaha ardayni galajeemaho dhabarkan ku filgooye naf dhagaaga koro maanaha ardayni madashii kuran qaado koro iiba maaba sida haddana looda adoolada ah iyo looda ardayni cuureyta ah iyo aday waqtidaasyaa iidan dhaba irankan isuna saas oo kale marka ilaahay rooba walay haddii ka dhibaan wal oo hadda la daaweey karo masaan diin la akhriin arday alxamdulilah hadda korna ku guuleysan daawada aw hadda han dhidayn ku udurkaas aan rung leerawna ma aragna fiirano lay arday walay barteen noogu koryaadan beerooyin ardayn siyaab ma wahan moora beer gabi bay leehayti yani kasta yarayaan ardayn faay walaasay martaan horta codta isku galay joogin ardayn haddana dhafisho iidan isku yaraaday kuymugo dadkan barakaan ardayni abaarun sana nagdeen ardayni ardayni iidanin dhabeen markan dadkan ardayni barakaaga ardayda dadka meel badan barakaa isku darma isan barakaa hoo noqonin hadan wadminoo ardayni geedka oo on hadda sheegdaano wiilin ardayna maaran lain artay walaa ardayni yaani ardayn sanaalka beberooyin waa siniinta tuurtay sidoo kale hadda fiil la-aanta masquul la-aanta hadda alxamdulilah rabbil caalamiin roobka hadda dowkuna qubday irintan ku feeri yani waxyaabo badanoo hadda un ardayn kasta yar un dhiirsahano jira gudoomiyaha iyo maamulka iyo dhammaan hay-ado samafalka ku dalbada intayo hala deeraan gargaar degdeg ah amiinkan galo mugdu meelo leseeda markaan ahaani walaskale dareere laanka haani karoogsigoodana inta kadha dareere markaan kastaasaytii oo dhibkaas eedni haysida may fadaan haddii un dad oo koonfur galbeedki dadco iyo dalsho ilay kadha barakaciyina un ana geeka wadankii kan len un ruum may obsadaane maamulka koonfur galbeed an iyo hay-adaha samafalka an lahanin degdego mas'uul iyoona biinani shano fadaan khaalid cabdi telefishinka iyo rediyoga warsan baydhaba guddiga qabanqaabada oyooniyo weeldhadii kulankii shoonka horeyti salaad aadan maxamed siraad kashkay ininghay faahfaahinta warkun magaalada muqdisho waliba kulanku weelada ee guddiga qabanqaabada hooska liidan guurida xorriyadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaasoo magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali khayre gudoomiyaha guddiga diwaan ee wasiirka warfaafinta mudane maxamed cabdi xayar maare waliba sheegay in dowladda soomaaliya sanadkan lama kun labaatanka iyo calaamaysatay sanadka horumarka reedan dhasowka guddiga qabanqaabada xuska lixdan guurada xorriyadda iyo midnimada soomaaliya oo dhowaan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya magacaabay runtii xubnaha guddiga aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa oo badankoodu horena uga tirsanaa guddigii qabanqaabada ee xuskii konton iyo sagaal guurada sharaf bay noo tahay inaan runtii maanta halkan u fadhino sidii ummadda soomaaliyeed dareenkeeda loo loo loo kor loogu qaadi lahaa wadajirkooda waxyaalaha ka dhexeeya maalmaha xorriyadda iyo midnimadu ay ka mid tahay marka kulankaas aanu maanta lahayn waanu ku qorshaynaynay hawshaana loo xilsaaray mahadsanid lix bilood ku dhowaad ayaa ka dhiman waktigii xorriyadda lix labaatanka juun iyo kowda julaay waxaana runtii in la dedejiyo oo xilligan la magacaabo horta marka horeyse waa aragtida madaxda qaranka gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo runtii sanadkan uu leeyahay calaamado badan oo madaxweynuhu u arkay in iyo ra-iisul wasaaruhu in guddigan wakti hore la magacaabo calaamadaha uu leeyahay lixdan guuradan waxaa ka mid a marka horeysa waa lixdan guuro lixdan waa sanad ama waa waa waa xilli taariikheed ku calaamadsan oo bulshooyinka caalamka oo dhan iyo bulshada soomaaliyeedba ugu calaamadsan xilli majuura qofku uu qaangaadho qaangaadh weyn uu noqdo khibrad dhammayst dadya udur shubambiyoodka waliba yoonka a muudano buukhadle cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan inin faahfaahiye wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan iyo shaacidii inahaana ku badan toban qof iyo saacadoogii lahadhaafi cudurka shubanbiyoodka anka amuudan deegaano ku tirsan magaalada buuhoodle dadka cudurkaas an amuud iyo shalce sideed ciyaal e iyo lama dadda e welibana dadka intiyo badanbaiyo ka dhamadana deegaanka widwid oo kumade deegaanada hooseedow magaalada buuhoodle agaasimiga guud ee wasaaradda caafimaadka maxamed cabdi iyo weliba useegeeka warbaahinta sidaas an sheegay use oo sheegay in wasaaradda iyo weli wada baaritaano kala sidoo kale weliba use hadalyay intaas ka daray in wasaaradda caafimaadka somalilan iyo gargaar caafimaada deersii doonta deegaanada hooseedow magaalada buuhoodle oo use cudurka shubanbiyoodka ka bilaawaday ciidan mahadsanta cabdulaahi sidiisu qodobkan inga faahfaahi doona haddii ilaahayara waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaana qaar kumida shacabka beledweyne iyo aragdiyo kudhiibidi sidii bihiiraan lanka soo biyi lahaye ama lanka horseeda lahaye webiga shabeelle
marka la gaaro xilli roobaadka magaalada beledweyne waxaa ku fataha webiga shabeelle waxaana ka dhasha khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo sababta fatahaada uu sameeyo webiga shabeelle marka ay dhibaatada fatahaada timaado bulshada soomaaliyeed waxay si wadajir ah ugu damqadaan duruufaha soo food saara dadka ku nool magaalada beledweyne haddana si loogu baaqsado dhibaatadan fatahaada webiga shabeelle waxaa bulshada soomaaliyeed loogu baahan yahay in reer beledweyne lagu garab istaago sidii looga hortagi lahaa xalna loo gaari lahaa fatahaada ka hor inta aysan dhibaataynin dadka ku nool magaalada beledweyne mid ka mid a shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa ka hadlay sida looga hortagi karo fatahaada uu sameeyo webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne fatahaadahan waxaa lagu hortigi karaa dhulka oo biyaha oo ka soo baxaan oo webiga oo kusoo fataho dhulkaas waxaa la doonayaa in la marsiiyo laba webi oo ballaaran oo webina xaggaa oo maro webina xaggaa oo maro sida biyaha markay yimaadaan ay laba dhinac biyaha ugu kala beeraan in biyoxiree la dhiso waa tallaabada ugu wanaagsan ee looga hortagi karo fatahaada webiga shabeelle ee magaalada beledweyne laakiin waxaa jira caqabada badan oo haysta dadka ku nool magaalada beledweyne qaarkood ayaa talooyin u soo jeediyey madaxda dowladda soomaaliya ay isxilqaamaano muxuu ahaay hab dhistaano meelahay biyuhu ka bixi lahaayeen iyo meelahay isaga celi lahaayeen magaalada uga xiri lahaayeen dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe ee federaalka na inay ummaddaas walaalahooda ay waxay u qaban karaan u qabtaan aniga laba siyaaboodaan qabaa oo gobolkan looga badbaadi kara biyaha labada siyaaboodoo qabana waxay tahay in la sameeyo laba webi oo la ogyahay biyaha meeshay ka yimaadeen waa ethiopia yacni ethiopia in sheera la galo la yidhaahdo sida hadda masar iyo eritrea iyo ethiopia sheera u galeen in sidaasoo kale loola galo waxaana lagu maaray karaa laba wey sida ani fikri ahaanteedii la tahay inaad webiga la wareejiyo oo qarash badan intaa lagu bixiy asigananba la wareejiyo lagana wareejiyo meelaha uu ka soo fatahayo sida magaalada beledweyne oo kaleeto laga wareejiyo oo meel kale loo wareejiyo gadaal xagga looga daro webiga midda labaadna waxay tahay in la sameeyo biyoxireen waa inay macnaha wadatashi dowladda soomaaliya waxaan farriin u dirayaa dowladda soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo dadka ugu badan magaalada beledweyne waxay ku barakacaan deegaanka ceel jaalle oo shan kilomitir u jira magaalada beledweyne cabdulle maxamuud cawaale waa guddoomiye ku-xigeenka deegaanka ceel jaalle oo ay dadku barakacaan waxaana uu mar uu ka hadla sheegay annagu haddaan nahay odayaashii xaafadda deegaanka waa deegaanka waxaan u awoodnay waa u qabannay dhulkaanay hadda degan yihiin waa u raadinay ammaankooda waa u taagannahay amnigooda inaan u saxno wixii hadda u yimaada inaan laga xoogin ambaan la dabamarsiin waa ugu taagannahay waxaan jecelahay marka inaad adukuna aad naga gaarsiisaan fatahaadii webi shabeelle kadib maxaa isbedelay magaalada beledweyne faysal cismaan maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool magaalada beledweyne waxaana uu bulshada u jeediyey talooyin waxaan kula talan lahaa bulshada ku dhaqan magaalada guud ahaantooda inay noqdaan kuwo horumarka ka shaqeeyo oo aad markaasi ay ugu dadaalaan horumarka dhinaca nadaafadda caafimaadka waxbarashada ganacsiga dhismooyinka iyo sidoo kale wadooyinka guud ahaan iyo gawaarida intaba inay ku dadaalaan aadan markaasi aan bulshada aan u soo jeedin lahaa oo uu noqdo magaalo ka tilmaaman ama ka muuqato soomaaliya gaar ahaan gobolladan dhexe ee bartamaha soomaaliya laysu yidhaahdo qaar ka mid a ganacsatada magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey ganacsigooda fatahaadii webi shabeelle kadib ganacsiga guud ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraanna sidiisa normal iya ayuu ku soo laabtay dadkii guud ee dadkii deganaa ee magaalada ka barakacay ee saameynta xoogga leh ku yeelatay masiibadii dhacdeen hadda uun magaaladu waa kusoo laabteen laakiin sidii loogu bartay ganacsiga magaalada beledweyne oo ahaa suqurxoon inuu micnaheedu dadkii ay wax u iibsadaan ma aha laakiin waa tii hore markii biibaxadii gadaal ay u noqotay oo dadkii dib ugu soo noqdeen kiskis ayuu u furmooyaa alxamdulilah ilaahay mahad leh laakiin waa ganacsiga koley waa un mar haddii albaab aad furutid wax ibirkaaga noqon maysido wixii ilaahay uu kuu qori waad helaysaa alxamdulilah laakiin waad waa nabad qabnaa maasha allah ganacsigana waxaan rajaynaynaa inuu si qurxoon sidaan isa kasii fiican uu sii noqdo maasha allah taa ayaan koley ganacsi ahaantayda fikirkayga saas uu leeyahay shaqada biyo xireen weyn ma ahan wax sahlan mana ahan wax si fudud loo gaari karo waxaana loo baahan yahay qorshe waxaa sidoo kale loo baahan yahay sahan xambaarsan xog dhammaystiran qodida webiga shabeelle waxay sidoo kale xal u noqon karaan fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geysto magaalada beledweyne waxaana mid qudheeda u baahan qorshe buuxa hidamaasanta bashiira taliska booliska gobolka bari iyo amar ulus hasaari shufeerada beledka boosaaso cabdiraxmaan oday enin faafaaye taliska booliiska gobolka bari ee puntland ayaa saaray awaamiir ulus oo ku socota wadayaalka baabuurtiyo onolaka amiri inyo isku hubyanga indareerowka banaanka eeyo umbahayanga iyo dadkiyo qaadayanga taliyaha booliiska gobolka bari oo la hadlay warbaahinta ayaa shaa ku qaadi in baabuurta dadkii jaaradow ee yaryar dhibaato linkajiisada koras sidaas dartee wadayaalka baabuurtiyo fari iniyo qaadna qofyon ogayna meeluusi ku wajahnyi iyo weliuseeye idinkan waliba uuse tilmaamay qofkii hungaasi muwaaye markaas tilaabo shari ee laku qaadawa haabahaata iyo sagaare mas-uuliyidiin isku saaranga arrintaas wadiyaalka baawarta shaldawanga maraykanka sideen ku horseeda kora ama sideen ku adkaada koran dagaalyahanada al-shabaab inkastoo dowladda maraykanka iyo muddo dheer dagaalya kala jarta dagaalyahanada harakada al-shabaaba oo fadhiishiyay soomaaliya iyo hatana weliba koodaasiytiya muuqate intiyan suubi korna dhaqaaq oo saameyn leh tan iyo weliba markii maamulka siitiya manka koro sulubareegi madaxweynaha donald trump iyo weliba korankehe duqeymada lakala dagaalamo al-shabaab oo militariga maraykankana iyo kufulyahan meelo ku tirsan soomaaliya laakiin weliba su-aalo lisweydii koryeetaa intii qorshaga maraykanka usu ka toosanye al-shabaab isu-eye si rasmiya intanana kataqliso korna al-shabaab oo go'aan saaran yeelalata shabakada al-qaa'ida ee dhadhow uu su-eeya qabiir ku faallooda waa arrimo amniga waananu ha ku higinay b b c-da iyo weliba uusu sheegay intiisuun aaminsanayn intii qorshaga iyo haysata sidaasaytilan ku adkaada korna al-shabaaba isoo hadla jeysii wadadayo weliba intaasaytii usa ka daray inta ka hoda hukuumadda madaxweynaha donald trump iyo kubadda soomaaliya iyo hayna dolag irab tiro kora dagaalyahanada al-shabaaba maraykanka runtii dhadhaqaaqyadiisa kubadda soomaaliya ma aatoo dabargooyi korta dagaalyahanada argagixisada ujeedka ankawiigna ee howlgalka saytiya maraykanka sidaanu ogna waa koolakadaf ah waa dalashayo hooyo kaasaytina waa dalkaana ma-e dalkaana iyo erey dhinaha kale oo soo hadla jeysii wadadayo weliba uusu sheegay inti soomaaliya yaatiya ka jartay jahwareer fara badan kaasiiti onuso ka tilmaamay inti ciidamada dowladda federaalka iyo tababarasha duban yoon helahayna oo wadamo badanna iyo isku hirfad an hayna maraykanka weliba tababarusu siiyaya ciidamada qaaskan ee soomaaliya welibaana anu ognaa inti soomaaliya ayaan lahaynaa ciidamo iid awood badan an le ouso ka tilmaamahaya guud ahaanba afrika markii la kuraaway hiligiya jartii dowladii siyaad bare ee soomaaliya weliba yeelahay tay tookumada militariga anka fayla iyo eri bili agost ee sanadkii lamadu kun tumi todobadii yahaytii weliba gaashaanka dhanigaasytiya maraykanka bentagonka usu ku helaya mankasayti oyoo ansiyana waani asiinta sayti oo kabar tilmaamisayanga dagaalka dhiniga ku e dagaalyahanada al-shabaab oo kala jaran waaniyo rooganga wadanka ama geeska afrika talyaalkiya weliba hatayo aan baahanyina intii fasahayo kuweydiisanga duqaymada ankawiin oo lala fiirsowa deegaano ku tirsanga guda soomaaliya oo laka tuhumaya intii ku tirsanyiga dagaalyahanada al-shabaaba orooga dhadhaqaaqyada iyo kusuubyo soomaaliya haabahaato al-shabaab weli waliba yoo gacanta ka hayana deegaano ku tirsan soomaaliya ooyo hiigaan dhiniga baadiyada hubnoosho weliba weeraro ku fuliyayana magaalooyin ku mid ata caasimada muqdisho sha'ab badan iyo weliba ka amuudana weerarada anka badan oo qarxayada al-shabaab iyo ku fulyanga meelo ku tirsan soomaaliya dagaalyahana ku tirsan al-shabaab iyo weliba haddii weeraryo ka qaadana saldhigga ciidamada maraykanka iyo weliba ahaan kenya oo ka isticmaalaya waanakayaala deegaanka laamu ee gobolka sayti ee heebta warbixintan oo yahay saartay wasaaradda difaaga ee maraykanka yaa laka sheegay intii weerarkan lala fiirsaday harunta militariga oo soo ka amooday hal askari iyo weliba lama ganacsiyaale welibana sida oo kaleedka dhaawacmay lama qof oo reer maraykan e weerarkan iyo weliba uso dabu socday qarax iyo ka amooda walku yar toddobaatan saqaal qofa oo labaatan iyo siyeedkii bili disembar al-shabaab iyo kafuleedii isgooska akis kontarool ee beledka muqdisho iyo weliba markii kenya iyo ciidamada guda iyo hangalan soomaaliya sanadkii lamada kun tumi kowdii iyo weliba ila dagaalamahayana al-shabaab ka hodan weliba iyo weerar khasaaro badanna dhaliye iyo kafuliday gudo kenya bili january ee sanadkii nahdhaafni yahaytay labaatii kow gofa iyo weliba ka amuudana weerara xubna ku tirsan al-shabaab iyo kafulyan hotelka dustoto ee beledka nairobi weerarkiinka dhimashada badanaaya ee ka hodanya ku jeysata kenya iyo weliba uu sudhiyay bili abriil sanadkii lamada kun toban shantii markaasi tiona jaamacada gaarisa iyo ka amuudan boqol afartan siyeed goofa oo an badanaaya arday bili anka dambeyti al-shabaab weliba sida oo kale dee bar tilmaameysatay baabuur dadweyne olanka sawa baska gaar ahaana hanka howlgalowa gobolka waqooyiga bari oo hadka yaal wadaagasa soomaaliya kenya yahata weliba iyo ka jarte hegan kora oo amrishaya ku sugahayta munaasabada ciidamada masiihiga iyo weliba sanadka usub kureed markii macluumaad iyo sirdoonka iyo ku heli iyo sheegeen intii al-shabaab iyo fulyi korta weeraro horle al-shabaab iyo markalyon toddobaad gudaashay weliba weerariyo ku fulyana deegaano ku tirsana guda dalka sayti ee kenya welibana weerarkan iyo ku jeysana deegaanka dulaadkana magaalada gaarisa harunta gobolka waqooyi bari ee dalka sayti ee kenya tali ku-hogeenka booliska magaalada gaarisa kabid iyo weliba uus sheegay intii hubno ku tirsan al-shabaab iyo haweeran saldhigga ciidamada booliska ee kenya iyo kiliyin xaafadda sareeda oo on dhowa xerada qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka siti waqooyiga bari sidoo kale weliba uusu sheegay intii weerarka siti iyo ku horseedan islamarkaa sitina iyo dilan lama kumid ah xubno al-shabaab ee weerarka saldhigaha ka qaaday walow iyo intaasiti faahfaahin dheere iyo hongubina dhinaga kale al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka siti iyo weliba ayaa sheegday intiyo dilan lam askari oo ku tirsan ciidamada booliska ee kenya sidoo kaledna iyo ku guben haruumayo lahayan shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waa weerarkii saddexaad oo toddobaad gudaashay al-shabaab iyo kufulyan gudo kenya welibana iyo horeyta yonfulyana ama yonkufulyana xerada ciidamada irka kenya iyo weliba maraykanka iyo kiliyin gobolka sayti ee laamo akhyaaray surankiisii wararka dhugunsi haytan idaacadda warsan ee baydhabo inka dambeyntii kooxa kujeeda dalka sayti ee iiraan iyo weliba iyo qiratay intiiya yibidii website-ka dowladda maraykanka waana iyo akabaahidii fariima maamulka madawiinaga donald trump oosu dhiig isu ku muuqda iyo weliba uusu ka sheegay bartista twitterka ee dowladda maraykanka fariin iyo la socoti iyo weliba uusu ka sheegay in kahoodan iyo argusata ama argusasho iyo argusaasa sarkaalkashe ee dilkii usunjeysidii jenaraal kaasime sulaymaani weli may sheegna cadeymo rasmi ah oo iyo sheegatay intii falkan iiraan iyo ku dambeyti madawiinaha trump iyo bartis twitterka welibaa ka qoray inay haddii iiraan iyo haweerarta saldhig maraykanka ama muwaadin maraykan ee zona dhanishay sungu jawaabi doona hubka asriga iyo haysata warkii haminama akhyaaray hilunsin kula socotaan idaacadda warsan ee baydhaboontan inka dhonye dhammaan akhyaartoo kale qiibqaataanku mahadnage maxamed cabdiraxmaan abdulle maleele yaha saari anuu maxamuud ali cabdulaahi gaabshaasin esoosiyay intuu hor ku warramida redwan kulmaan haddii ilaaha yara ammaan allah